kulan wacan wanaagsan habe wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga afar iyo labaatanka saac ee dalsan mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal qodobadaan idinku hayo idinku jalbeebin doonana waxaa ugu waaweyn hanti dhowrka guud ee soomaaliya oo mar kale shaaciyey islamarkaasina daboolka ka rogay in la luunsaday oo khasnadaha dowladda laga weeciyey lacag gaadhisa soddon iyo shan milyan haddaba ayay tahay cidda lacagtaasi luunsantay ee hanti dhowrku tuhmayaan waan idiin soo gudbin doonaa oo barnaamijka ayuu qeyb ka noqon doonaa waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa koonfur galbeed oo war culus ka soo saartay dagaalka ka soconaya shabeellaha hoose waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa laascaanood aanidhaahda cerigabo maanta waxaa ka dhacay dhacdooyin waaweyn hal qof ayaa lagu dilay waxaa laga cabsi qabaa sidii laascaanood oo kale inay somalilan iyo sidoo kale dadka s s iyo khaatuum ee laascaanooddaga ay mar kale foodaystiraan waan idiin soo gudbin doonaa waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa maanta waxaa hadlay wasiir raabow haddaba muxuu ka hadlay wasiirka diinta iyo waqaafta ee soomaaliya barnaamijka ayaan idinku hayaa oon idiin dhegaysiin doonaa khudbada dhinacyo badan taabanaysa oo wasiirku ujeediyey oon idinku jalbeebin doonaa saaxiibayaal ood la dhigan doontaan waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed master filin oo si adag ugu jawaabay afhayeenka al-shabaab haddaba muxuu yahay khudbadda ujeediyey taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed warka uu sheegay barnaamijka ayaad ku dhugan doontaan ood kaga bogan doontaan wararkaasi iyo sidoo kale qodobadaasaan idhaahda iyo kuwo kaleoo ka xiisa badan oon idiin qariyey iyaan idiin hayaa oon qaybaha dambe ee barnaamijka idin maqashiin doonee saaxiibayaal aan la socdo habeen wanaagsan
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale ismaqal habboon saaxiibayaal soo dhowaada aan ku bilaabe hantidhowrka guud ee soomaaliya ayaa mar kale waxay daboolka ka rogeen in qasnada dowladda soomaaliya laga weeciyey lacag gaadhaysa soddon iyo shan milyan hantidhowrka guud oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in lacagahan ay lunsadeen hay-adahan uu sheegayo
raxmaan raxiim waa toddobiyo labaatanka agoosto laba kun labaatan iyo afar oo ku beegan saddex iyo labaatanka safar kun iyo afar boqol iyo afartan iyo lix subax wanaagsan kulan wanaagsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu sanad walba ka doodaa islamarkaana meel mariyaa xeerka qoondada miisaaniyadda kaas oo loogu tala galay in hay-adaha dowladdu ay ku shaqeeyaan kuna fuliyaan adeegyadooda ay u hayaan dadweynaha haddaba si waafaqsan qodobka lixaad sharciga xafiiska hantidhowrka guud lambar afar iyo toban laba kun saddex iyo labaatan iyo qodobka shan iyo afartanaad ee sharciga maareynta maaliyadda guud sharci lambar toddobiyo toban laba kun sagaaliyo toban xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda ayaa diyaariya xisaab xirka warbixin maaliyadeedka sanadlaha ah oo aan baaris marin ee sanduuqa midaysan ee qaranka una gudbiya hanti dhowraha guud afar bil kadib dhammaadka sanad maaliyadeedkaas oo ku beegan soddonka abriil sanad kasta xafiiska xisaabiyaha guud ayaa baaris ku sameey xafiiska hanti dhowrka guud ayaa baaris ku sameeya warbixin maaliyadeedka sanadka dhammaaday ee sanduuqa midaysan ee qaranka kadibna waxa uu warbixintiisa baarista maaliyadeed u gudbiyaa labada aqal ee baarlamaanka xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyada oo ay waajib tahay in warbixinta hantidhowrku aysan sina uga dib dhicin ama uga dib marin muddada labada bil ah ee habraaca gudbinta warbixinada hantidhowrka oo ku xusan sharciga maareynta maaliyadda guud iyo sharciga hantidhowrka guud xafiiska hantidhowrka guud ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu hantidhowris madax bannaan ku sameeyaa hay-adaha dowladda iyo shirkadaha ay dowladdu leedahay ama ay qayb ka tahay si waafaqsan sharci lamber toddobiyo toban laba kun sagaaliyo toban iyo sharci lamber afariyo toban laba kun saddex iyo labaatan xafiiska hantidhowrka guud ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed waxa uu mas-uul ka yahay una xil saaran yahay inuu hantidhowris ku sameeyo dhammaan dakhliga iyo qarashaadka dowladda mashaariicda barnaamijyada nidaamyada macluumaadka teknolojiyadda waxqabadka deeqaha deymaha habraacyada ee, shuruucda dalka hantida dowladda guurto iyo maguurto dhowridda howlaha wax isdabamarinta khiyaanada ku tagrifalka awoodeed iyo si qaldan u adeegsiga hantida dowladda diiwaangelinta awoodsiinta qarash bixinta qandaraasyada heshiisyada shuruucda xeerarka deeqaha deymaha damaanadaha kala wareejinta miisaaniyadda iyo digrootooyinka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda ilaalinta hantida dowladda iyo inuu bixiyo talooyin lagu xoojinayo isla xisaabtanka daahfurnaanta iyo hufnaanta nidaamka maamulka maaliyadda dowladda si waafaqsan dastuurka shuruucda iyo xeerarka dhaqangalka ah ee dalka iyo heerarka hay-adaha hantidhowrka guud ee caalamiga ah haddaba sanadkii labaad ee muddada dhowr iyo labaatanka sano ah ee dibukabashada iyo dhismaha dowladda soomaalidu socdo xafiiska hantidhowrka guud waxa uu ku guuleystay inuu si waqtiyeysan oo waafaqsan shuruucda dalka usoo saaro warbixinada baarista sanadlaha ah uguna gudbiyo labada aqal ee baarlamaanka federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda haddaba si waafaqsan sharciga maareynta maaliyadda guud iyo hantidhowrka guud waxa aan halkan kula wadaagayaa dadweynaha iyo warbaahinta natiijada shan baaris oo aan u soo saarnay si waafaqsan sharciga xafiiska hantidhowrka guud kuwaas oo laga soo saaray ama laga sameeyey sideed warbixin oo kale ah kow baarista warbixinta maaliy baarista warbixin maaliyadeedka sanadlaha ah ee dowladda federaalka soomaaliya oo diiradda saarta xisaab xirka uu soo gudbiyo xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda sanad maaliyadeedkii dhammaaday ee soddon iyo kow december laba kun saddex iyo labaatan labo warbixinta baarista u hoggaansanaanta sharciga oo diiradda saarta ku dhaqanka shuruucda xeerarka iyo hanaanka laisku waaqfa- la isku waafaqsan yahay ee hay-adaha dowladda sanadkii laba kun saddex iyo labaatan saddex warbixinada baarista waxqabadka ama performance audit oo diiradda saartay qiimeynta dhaqaalaha hufnaanta iyo wax ku-oolnimada mashaariicda kale ah mashruuca biyoole iyo mashruuca kasoo kabashada xasaradaha soomaaliya ee loo yaqaano s c r p afar warbixinta baarista nidaamyada macluumaadka teknolojiyadeed oo diiradda saarta hufnaanta teknolojiyadda laguna sameeyey saddexda nidaam ee kale ah nidaamka ururinta canshuuraha furdada oo somkaas loo yaqaano nidaamka ururinta dakhliga dowladda federaalk soomaaliya iyo nidaamka maareynta xogta maaliyadda soomaaliya shan warbixinta baarista gaarka ah oo diiradda saarta meelo gaar ah laguna sameeyey safaaradaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee hindiya sacuudiga ergada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka iyo qunsuliyadda guud ee jamhuuriyadda soomaaliya ee jidda sacuudi carabiya ujeeddada faafinta iyo soo saaridda dhammaan baaritaanada hantidhowrku fuliyo iyo talada hantidhowriseed ee xafiisku ku lifaaqo warbixinadiisa waa in hay-adaha dowladdu dib u saxaan qaladaadka maamul kuwa maaliyadeed iyo gaadisyada lagu soo saaro ama ku soo baxa natiijada baarista hantidhowrka iyo inay ka feejignaadaan dib u soo noqoshada khaladaadkaas si howlgalka hay-adaha iyo shirkadaha dowladda u hagaago islamarkaana muwaadiniintu u helaan kalsooni baaritaanada hantidhowrka iyo warbixinada uu soo saaro xafiiska hantidhowrka guud waxa ay waafaqsan yihiin shuruucda iyo xeerarka dalka iyo heerarka hay-adaha hantidhowrka guud ee caalamiga ah ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano i s s i a waxaa iyana muhiim ah inaad ogaataan in warbixinada baarista hantidhowr ay ku saabsan yihiin sanadka la joogo kii ka horreeyey sidaas darteed warbixintani waxa ay qusaysaa sanad maaliyadeedkii dhammaaday kuna dhammaaday soddon iyo kow diseembar laba kun saddex iyo labaatan warbixinta koowaad oo ah baarista maaliyadeed ee sanadlaha ah ee dowladda soomaaliya warbixin maaliyadeedka ama financial statement ee dowladda soomaaliya waxaa sanad walba diyaariya xafiiska xisaabiyaha guud iyada oo ay warbixintaas ku jiraan xogta dakhliga dowladda soo galay qarashka ka baxay ilihii uu dakhligu ka soo xarooday iyo meelihii qarashku uu ku baxay iyo macaamilaadka kale macluumaadka kale ee maaliyadeed ama maaliga ah xafiiska hantidowrka guud waxa uu hantidowris madax bannaan ku sameeyaa warbixinta maaliyadeed ee xafiiska xisaabiyaha guud uu soo gudbiyey isaga oo hubiya in si sax ah loo soo diyaariyey ayna waafaqsan tahay shuruucda maaliyadeed kuwa hantidowriseed ee dalka iyo sidoo kale heerarka caalamiga ah ee xisaabaadka lacagaha caddaanka ah ee dowladda ama cash basis ibsas baarista kadib waxaan ku lifaaqaa warbixinta baarista maaliyadeed fikradeyda hantidhowriseed ama audit opinium taas oo ku qotonta in warbixinta baarista maaliyadeed ay tahay mid sax ah dhammaystiran ka hufan wax qalad ah kana madax bannaan cid kale si guud aragtida ama fikradaha baarista warbixinada maaliyadeed ee hantidhowrka guud bixiyo waxaa lagu saleeyaa mid ka mid ah afarta fikradood ee kale ah fikrad nadiif ah ama afka qalaad lagu yidhaahdo unqualified opinion oo loola jeedo xisaab xir loo diyaariyey si saxan fikrad cilad leh oo afka qalaad lagu yidhaahdo qualified opinion oo loola jeedo xisaab xir loo diyaariyey si saxan balse leh qaladaad yar fikrad cilad weyn leh fikrad cilad weyn leh oo loola jeedo adverse opinion oo loola jeedo xisaab xir loo diyaariyey si aan saxnayn iyo midda afaraad oo ah fikrad naqdin oo oo afka qalaad lagu yidhaahdo disclaimer opinion oo loola jeedo xisaab xir aan lahayn caddaymo ku filan oo ku habboon haddaba warbixinta baarista maaliyadeed oo loola jeedo xisaab xirka sanadka laba kun saddex iyo labaatan oo si saxan loo soo diyaariyey islamarkaana waafaqsan sharciga maareynta maaliyadda guud ayaa waxa aan ka bixiyey fikrad cilad leh ama qualified opinion oo ka mid a afarta fikradood ee hantidhowrista sababaha ugu muhiimsan ee aan u cuskaday inaan fikrad cilad leh ka bixiyo warbixinta maaliyadeed ee xafiiska xisaabiyaha guud usoo gudbiya xafiiska hantidhowrka guud ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa ka mid ah kow dowladda federaalka soomaaliya ayaa laba heshiis oo dheef wadaag ah la gashay labada shirkadood ee kale ah fafori l l c oo maamusha garoonka caalamiga ah ee aadan cadda international airport iyo albayrak oo maamusha dekedda xamar haddaba si waafaqsan qodobka toban iyo labo dhibic labo dhibic labo xarfaha a iyo b ee qandaraaska dheef wadaaga ee dowladda federaalka soomaaliya ay la gashay shirkadda fafori l l c ayaa dhigaya in adeeg bixiyuhu oo loola jeedo fafori uu u soo gudbiyo dowladda warbixin soo martay baaris hantidhowr madax bannaan ugu dambeyn ugu dambeyn muddo sagaashan maalmood ah kadib dhammaadka sanad maaliyadeed walba sidoo kale qodobka toban iyo kow dhibic labo farqadda toban iyo kow dhibic labo dhibic saddex ee heshiiska dheef wadaagga ee dowladda soomaaliya la gashay shirkadda albayrak ayaa dhigaya in maamulka shirkaddu oo loola jeedo shirkadda albayrak uu xisaabiyaha guud ee dowladda federaalka soomaaliya usoo gudbiyo warbixin soo martay baaris hantidhowr madax bannaan afar bil gudahood marka uu dhammaado sanad qandaraaseed walba si waafaqsan heshiisyada dheef wadaagga ee dowladda federaalka soomaaliya kula jirto shirkadaha fafori l l c iyo albayrak waxa ay dowladdu xaq u leedahay inay hesho boqolkiiba shan iyo labaatan dakhliga ay qabato shirkadda fafoori llc iyo boqolkiiba labiyo lixdan dhibic toddobiyo toban dakhliga ay qabato shirkadda albayr hase ahaatee sida uu xaqiijiyo xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda labada shirkadood midoodna lama wadaagin warbixinadooda maaliyadeed oo soo maray baaris hantidhowr oo madax bannaan si loo caddeeyo loona ogaado dhab ahaan cadadka saamiga lacageed ee dowladda federaalka soomaaliya ay yeelanayso sidaas darteed maadaama shirkadaha albayrak iyo faafoori ay jebiyeen kuna xadgudbeen heshiiska dheef wadaagga ah ee ay kula jiraan dowladda soomaaliya islamarkaana aysan soo gudbin aysan u soo gudbin xafiiska xisaabiyaha guud warbixin maaliyadeed soo martay baaris hanti dhowr madax bannaan ugu dambeyn muddada ku cad qandaraasyada kadib dhammaadka sanad maaliyadeed walba sidaas awgeed xafiiska hantidhowrka guud uma suuro gelin
mar kale ismaqal haboon saaxiibayaal markana aan idiin daaro mukhtaar rabow oo maanta khudbad jeediyey waxaana uu kulan loo soo xidhayey cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo loo ibafaray inay bartaan qur-aanka kariimka islamarkaasina soddonka jisbarkada ka qeybaan haddaba wasiirku waxa uu halkaasi ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taamanaysa oo si weyn ugu nuuxuuxsanayay in qur-aanka oo la xifdiyaa ay martaba sare tahay haddabana la dhugtaa
waxaad ogaanaysaan qur-aanka ilaahay baa nebigu sal alay slam wuxuu yidhi ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin qur-aanka dad baa ilaahay kor ugu qaada dadna hoos baa loogu dhigayaa xadiidka sababuruudkiisa waxaa la dhahaa cumar baa weriyey ibnulkhadaab radi allahu canhu maka nin uu madax uga dhigay bay meel kale isku arkeenoo wuxuu ku yidhi waadigii makaad iyo dadkii aan kugu soo kugu ogaa yaad uga soo tagtay markaasuu yidhi nin hebel baan uga soo tegay buu yidhi hebelkana muxuu ahaa ibnu abza inuu ahaa soo maaha ibnu abzah adshagiisa yaa waayuu yidhi wuxuu yidhi nin addoon ahaayo hadda ka hor aan huraynayoo mawlaheena ah waayuu yidhi oo dadkiima ninkaasaad uga soo tagtay markaasuu yidhi cumarow xaafidun likitaabillah waayuu yidhi ninku xaafidul qur'aan weeye iyadoo quraysh iyo madaxdooda iyo cid walba laga soo tegay nin mawlo ah laakiin xaafidun likitaab illahi markaasuu cumar xadiidkaa weriyey nabigiinaa ka maqlay buu yidhi ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama dadka ilaahay fiiriya salaada aan tukanayno nabigu wuxuu yidhi he yaummu lqawma aqra'uhum likitaab illahi yaa imaam noqonay intaan haddaan isu imaano ninka xaafidka ahaa noqonay isagaa iskale ilaahay rasuulkiisaa siiyeen waxaad arkaysaan shuhadaa uxud dad badan baa ka shahiiday markaa mid walba qabri looma qodi karine dhowrkii qofba qabri baa la gelinayey markii la aasaayey buu nabigu wuxuu ku yidhi qabriga yaan u hormarinayna markay dhaheen kii ugu qur-aan badan u hormariya haddii laba qof saddex la isla aasayana waxaa hoos la marinayaa oo darajadii koowaad la siinayaa oo nabigina baray xaafidka ninka ah oo qur-aanka yaqaan isagaa la hormarinaya marka intaas waxay tusinaysaa qur-aanka dadka yaqaano in ilaahay agtiisaba ay qiimo weyn ay ka leeyihiin runtii marka qur-aankaas inaan qiimayno waa muhim ee dadka muslimiinta oo dhan bay muhim u tahay ee runtii sanadahan hadda markii la bilaabay in lagu tartamo madaxweynaha uu ricaayeeyo ee sida sheekh sugo uu sheegay waxaa dhacday sanadkii dhowaa waxaan wada joognay habeenkii madaxweynaha cashuu u sameeyey ardaydii yaryarayda ee qur-aanka ku guulaysatay madaxtooyuu ugu sameeyey xafiiskiisa culammadaan weynala joogeen sheekh macali maxamuud baa joogay sheekh ibraahim waa joogay waxaan u malaynayaa sheekh sugo waa joogtay waa joogay khaliifa waa joogay sheekh khaliifa oo hadda nala fadhiyo intan way joogeen dad baa culimmada ka mid aha waxay dhaheen waa markii ugu horreysay ee ilmo yaryar oo qur'aan lagu maamuusaayo madaxweyne intuu soo wado uu madaxtooyadaan iyo bartaan uu keeno uu ku karaameeyo oo gacantiisa jaa'isu ku siiyo taasuna wax weyn waayo ogaada qur-aanka marka qofka ahlul qur-aanka ah ilaahay rasuulkiisaa sidaa u horumariyeen qiimahaasuu leeyahay waa inaan saas yeelno tan kale sida la sheegay runtii boliiska iyo wasaaradda waxay iska kaashanayeen tawciyadaas laakiin waxaan u malaynayaa maanta boliiska inay noogu yeereen ayna leeyihiin haddaan kaftamo ee wasaaraddu hadday culummo soo dirdiri jirtay oo markaa waa haysanahay waa mahadsan tihiin inayna leeyihiin culuma ha joogto isqarinaysaa soo baxdaye hawsheeda annagaa ku filan inayna leeyihiin waana ku mahadsan yihiin waana iska kaashanaynaa bal waxaan ogolnahay boliiska inay yimaadaano wasaaradda nafteeda ay iyagana markooda wadaashooda tuurtaan ay wacdiyaan waa soo dhawaynaynaa waa fursad tan kale waxaan ku soo gabagabaynaya qur-aanka wax ilaahay lagu xuso waxa ugu qiimo badan oo ilaahay dikrigiisa waxa ugu weyn waa qur-aankiisa waxaa sidaa caddaynaya imaamu nawowi kitaabkiisa la dhaho aladkaar aladkaar oo imaamu nawowi uu leeyahay waad maqasheen culimmada qiimaha kitaabkaas uu leeyahay inay gaartay waxay dhaheen bici daar washtari aladkaar gurigaada gado kitaabu ladkaar ku soo gado kitaabka qiimahaas leh wuxuu ku yidhi afdalu dikri waa qur-aanka maadaama ay saas tahay waxaan kusoo gabagabaynaya ibnu lqayim aljawsiya baa wuxuu leeyahay kitaab la dhaho alfuruusiya sida fardaha loo fuuro ama warmaha ama seefaha loogu dagaalamo ka qoray xilligiisa yahay wuxuu leeyahay dhowr ayadood buu sheegay oo ilaahay uu leeyahay idaa laqiitum fi'atan fahbutuu واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا wuxuu leeyahay aayadahaas waxay ka warramayaan qawaaniin ulqitaal ama qaanuunka dagaalka ayay ka warramayaan maadaama ciidan la yahay mar walba aad dagaalo ku jirtaan wuxuu leeyahay marka shan amar baa ku jirta aayadahaas ilaahay uu geliyey shan amar shantaa camar ciidan qaata ma jiro shantooda si xismiga u qaato ilaa waa guulaysanayaa wa in qalla bihim haba tiro yaraado shantaa amar haddaad ciidanka haddaad qaadato waad guulaysanaysaa shantaa ciidan ka tagaahu ma jiro ilaa waa jabayaa wa in kafur tiro intuu rabaa la ekaado wuu jabayaa bih ciidan ma jiro qayb shantaa ka mida amar ilaahay uu bixiyey qayb ka mida ka tagaahu ma jiro ilaa intuu ka tegay in la eg ayay hasiimadiisa ama jabkiisu uu gaaraya guushuna nuqsaan waxaa galaayo intaasoo kale maxay tahay shanta amar idaa laqiitum fi'atan fahbutuu haddaad cadow la kulantaan sugnaada waa amarka koowaad fahbutuu caaraninee sugnaada in la sugnaado waxa keena waxaa ka mid ah qof walba qofku intuu ka dikri badan yahay ka adkaar badan yahay maalinka dagaalka waa ka sugnaan badan yahay bitajruba fiiriya idaa laqiitum fi'atan fahbutuu qofka aan ilaahay xusin oo xuskiisa yar yahay salaadiisa gelabgelab tahayna xabadda koowaad markay soo dhacdo waa kacaya isagu maba fadhin kare maxaa yeelay alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub qofka qalbiguu ka nool yahay ilaahay dikrigiisayna quluubta ku xasishaa marka amarka koowaad fadbutu wada sugnaada maxaa ku xiga fadkuru llaha kasiiran ilaahay xusa wax badanna xus weliba xuska ilaahay badiya waa amarka labaad oo ciidan la amrayo iyo muslim kasta
toddobaadkan iyo sahanka nolosha tababaruhu waxa uu helay fursad uu bilaal uga dhaadhiciyo inuu ku biiro burcadbadeednimo maasha allah waan gartay noloshu aad iyo aad ayay u adag tahay waalidkaas haa haddii aan ogaan lahaa si aan ku caawiyo waan caawin lahaa shaki kuma jiro middaas bal ka waran haddii aan ku dhaho waxaa jirta jaanis aad ku caawin kartid ma runbaa maxay tahay shaqadaasi waa shaqo ay dadka qaar yeesaan laakiin waa shaqo kaa saari doonto xaaladda adag ee aad hadda ku jirtid waa lacag fudud inaad qof u sheegtid lama rabo
caawakiin waxay qaadaysaa tallaabo kale si ay mooga ugu qasabto inuu bixiyo biilka suhayb hooyo aniguba waan isku dayey laakiin way ka go'an tahay inuusan shilin siin suhayb wuxuu dhahay sida keliya aan wax ku bixinaayo waa inaad nolosheeda ku soo laabataa sidaasna ma yeeli kartid oo waxa aad rabtid ma aha soo maha xaawakin haa aabbe saa'id ayaan ugu fikiray oo hadda hooyo waan ku raacsanahay fadlan aabbe arrinta golaha dhaqanka eed odayaasha ma kala soo hadli kartaa
joofle masir ayuu ka qarinayaa aamina oo maxaa idinka dhexeeya adiga iyo mooge yaa aniga waaye qofka la rabo inuu adiga su'aashaas ku weyddiiyo adiga ayuu ku raadinayey ma aniga ma hubtaa warkaasi oo muxuu iga raadinayaa aniga wuu ii sheegi waayey laakiin wuxuu dhahay waa arrin deg deg ah oo khatarteeda leh marka adiga ii sheeg hadda muxuu mooga kaa rabaa
kuwaas iyo kuwo kaleoo xiise leh kala soco riwaayadda taxanaha ah ee xiisaha leh ee sahanka nolosha jimce kasta saacaddu marka ay tahay labada iyo barka galabnimo taasi oo ka soo geli doonta raadiyaha dalsan nagala soco barta feesbuuga oo ciwaankeedu yahay sahanka nolosha sidaa iyo nabadgelyo
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay bremier wallet aragtaya maxaa doran bremier wallet waa application cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga ayaad ku xihan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa blay storeka ama ab storeka
shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiima lana raadin qamar mango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar mango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryada teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex سديتن خمر مانجو دعنتها لكو قاضو الحب يعرف بالمدى
i b s bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaantu ku shaqeeyo waan degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qura maahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elit mastercar haddaad aasiya joogtay eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elit mastercar akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar elit mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b longe aad ku helaysaan si fariya dalmar ilid master card waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deeman master card oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii master card waxaa loogu talagalay ardayda waxbarata kaafiya master card waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexe ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobaylka ama imailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda markale ismaqlaboon saaxiibayaal markan aynu jaleecno taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed master britain ayaa seeda ugu jawaabay afayeenka al-shabaab oo ganacsatada soomaaliyeed u soo hanjabay waxaana uu taliyuhu sheegay oo carabku adkeeyey inayna al-shabaab laga baxay xilligii ay shacabku u hanjabi jireen taliyaha oo maanta ka hadlay madal maamuusan ayaa hadalkan jeediyey
dhallinyaradeenna soomaaliyeed ama dadkeenna soomaaliyeedba boqolkii sagaashan waa dad ee, lagu soo barbaariyey diinta iyo akhlaaqda ama boqolkiiba boqolba aan dhaho marka munaasabadan maantay aad nagala soo qayb gasheen waxay ku salaysan tahay ee, dhiirigelin aan ku dhiirigelinayno dhallinyarada ciidanka booliiska ka midka ah ee ayagu is-abaabulay ee na tusay inay yaqaanaan ee, maaragtay diinteenna oo xaafid yihiin inaan soo bandhigno oo nala aragtaan intaasay ku salaysan tahay waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iidaysan doono dadka soomaaliyeedna aan uga faa'iidayn doono ayaguna ay ka faa'iideeyeen maaragtay kaga faa'iidaysan doon doonaan wacyigelinta iyo baraarujinta een, ciidanka buluuska dhexdiisa oo ilaahay ugu dhowaadaan oo u sheegaan ee, maaragtay waxa xun ee, inay ka wacyigeliyaan ay ka wacdiyaan waxa wanaagsanna ay u sheegaan ayaguna akhradooda ay ugu dhowaadaan Een, dadka soomaaliyeedna inay ku kalsoonaadaan ciidanka booliiska inay leeyihiin dhallinyaro ama dad wiilal iyo gabdho isugu jira oo wanaagsan oo waxa fiicanna u sheegi kara ciidankooda waxa xunna ka reebi kara dadka soomaaliyeedna si fiican een, oola dhaqmi oola dhaqmi kara oo maaragtay ee, wax wanaagsan een, u sheegi kara guud ahaan inaan leenahay inay ogaadaan dadka soomaaliyeed ujeedkayaga maanta waa intaas waxaad la socotaan muddooyinkii lasoo dhaafay ururo ee ku gabanaya diinta oo u fasiranaya siyaabo aan sax ahayn oo dadka dhiiggooda ku banaysanaya inay maaragtay eh, kharibeen waddankeenna oo ay maaragtay mar habaabin fara badan ay ku sameeyeen eh, guud ahaan eh, dadka soomaaliyeed dhallinyaraduba ha ugu badato inaan kala dagaalanno em, fikirkaas ciidanka dhexdiisa iyo bulshada dhexdooda annaga oo maaragtay eh, kaashanayna ama maaragtay ay nagu hogaamin doonaan culimada soomaaliga ay nagu hogaaminayaan oo uga dambaynayno annaguna inta karaanka iyaga ah, inta aanu hayno eh, maaragtay ama mas-uulka ka nahay eh, dhallinyarada iyo culimada ku dhex jirta inaanu bannaanka soo dhigno oonu wacyigelin xooggan aanu ka samayno bulshada dhexdeeda isdhexgalka bulshada iyo boliiska iyo boliiska dhexdiisa intaba marka ujeedkayagu waa intaas weeye inaanu dhiiri gelino oonu ku dhiiri gelino maaragtay eh, dhallinyarada culimada ha ee ciidanka ku jirta iyo inayna een, cumaamad iyo koofi keliya ayna ku dhex wadanin ciidanka dhexdiisa inay madax ka dhex noqdaan oo ayagoo madaxa ay hogaamiyaan oo culimnimadooda ay ku hogaamiyaan waxa ugu loogu nugul yahay ama loogu dhaga nugul yahay ee maantay wax lagu hogaamin karaay waynu ognahay waa waa diinteenna way marka inteennii hore ee shaqada ku jirtayna kamaanan tagsanayn waanu ku dhaqmaynay waanuna ku hogaaminaynay dhallinyarada iyo saraakiisha wiilasha iyo gabdhaha isugu jirta ee xufaada ah ciidanka booliiska ee kumanaanka ee ku jiran inaanu kor soo marino haddii aan laydmo oonu hor ee, maaragtay hormuud aanu ooga dhigno ciidanka go-aankaan qaadanayna taas weeye haddii aan laydmo nimankan khawaariijta kuwada ee, dadkan inaan kaga hortagno oonu iskaga difaacno dadkeennana aan kaga difaacno annaguna aanu iskaga difaacno ee, maaragtay ayaanu ku dadaalayna haddii aan laydmo Een, intaa markaan ka baxo waxaad la socotaan maalmihii ugu dambeeyey een, waxaa ka socda dalka marar habaabin xooggan oo ay sameynayaan khawaariijtu inayna cidina qofna ku khasbi karin annaga ciidanka boliiska ahaana aanu fulinayno haddii aan laydmo amarkii ka soo baxay golaha wasiirada iyo madaxdeenna sare inaanu u hogaansami doono haddii aan laydmo oo aanu fulin doono cid kasta oo ku kacda ee, nidaamka ee, nidaam aan waafaqsanayn habraacyada loo dejiyey dhaqaalaha dalkana een, cidina ayna ee, waxba ka samayn karin ciidanka boliiska dhexdiisa iyo bannaankiisana aanu kala dagaalami doono haddii aan laydmo wax kasta oo oo falxuma haddii aan laydmo oo bulshada dhexdeeda een, culays ku ah aad iyo aad baad u mahadsan
saaxiibayaal barnaamijkii wareegga afar iyo labaatanka saac caawa waanaga intaas mar kale intaynu hawada isku maqli doono nabadgelyo nool kulante